arrintaas waxaan kala soconaa in waxa weeye inay jiraan dhalinyaro soomaaliya oo qaxootinimo ka dalbaday dalka kan loo diiday tiradooda hadda intay tahay ma ogi dadka qaar waxay leeyihiin meelaha ka maqlayna soomaalida waa afartan iyo xoogaa homeland security departmentiga qofka u qaabilsan focal pointiga waa wuxuu igu yidhi tiradan haya hadda waa labaatan iyo xoogaa marka dadkaasi waa dad dalbaday qaxooti la dhegaystay maray dariiqii la mari jiray maxkamadi goysay in la celiyo inta dowladda maraykanka ay noo noo sheegtay warka dowladda maraykanka ilaa hadda noo sheegtay weeye ama qofkan aan la xiriiray marka waa dad la celinayo waxba kama jiraan walaale waa waa dhalinyarada maoga waxay ka hadlayaan waa iska maaragtay dhalinyaradu dhib badan bay soo mareen waxaan qiyaasi karaa sida soomaalida qaxootiga ay ku dhacda inay lacag badan soo bixiyeen inay meelo badan soo mareen inay jeclaan lahaayeen in maraykanka laga aqbalo annagu aqbalaadooda iyo diidmadooda shuqul kuma lihin annagu dowladda maraykanka hay-ad ka tirsan ma nihin immigrationka kama shaqayno dowladda soomaaliyeed iyo danaheeda iyo danaha dadka soomaaliyeed ayaanu matalaa laakiin ma faragelin karo immigrationka iyo sharciga maraykanka anigu hadda waxaan dalbaday inaan arko dhalinyaradaas waxaana ku jiraa processkii ama dariiqii way iga ballan qaadeen authoritiesku ama maamulku inay tusaan dadkaas waan arki doonaa waana u nasteexayn doonaa maxaa yeelay sida aan ogahay ma ay laha fursad ay ku joogaan waddanka kan maraykanka sharciga ka jira waxa weeye marka la ogolaado qofka la diido oo waa la celinaya maxkamad markay goyso waa la celinaya